Guddoomiyaha ururka Yaba Cabdiraxmaan Xasan, oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee ka howlgala magaalada Jowhar, ayaa si rasmi ah uga hadlay qorshaha sanadka ee ururku damacsan yahay in lagu hirgeliyo sanadka Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in ururka Yaba uu xooga saarayo dhowr qodob oo muhiim ah sanadkani kuwaas oo ay ka mid yihiin kobcinta aqoonta dhalinyarada, waxaana la qorsheynayaa tababaro xirfadeed oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada Jowhar si ay u helaan xirfado ay kaga faa'iideysataan suuqyada shaqo.
Qorshaha sanadka soo socda ururkan wuxuu qorsheynayaa inuu xoojiyo ka qaybgalka dhalinyarada ee go'aan qaadashada, inuu bilaabo xarun xirfado lagu barto, iyo inuu sameeyo barnaamijyo kobciya hogaaminta dhalinyarada. Waa muhiim dhalinyarada iyo hogaaminta deegaanka. Ururkeena Yaba waxaan rabnaa in dhalinyarada Jowhar ay noqdaan hormuudka nadiifinta deegaanka, ilaalinta biyaha, iyo ka qaybgalka mashaariicda bulshada. Taas waa isha ugu weyn ee aan rabno in dhalinyarada hormuud ay ka noqdaan.
Ururka Yaba oo ah mid si firfircoon uga shaqeeya arrimaha bulshada, gaar ahaan kuwa ku wajahan dhalinyarada, ayaa sanadihii u dambeeyay kaalin muuqata ka qaatay kobcinta wacyiga dhalinyarada ee magaalada Jowhar.